bsm اllh الرحmn الرaxيim alxamdu لlh رb العاalمين slى اllه وslm عlى نabيina mxamd وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيin ama bعdu qala الإmam الbخhariي raximh اllah taعaalى bab الصdqة bاlyamiin baabu bayaani fadl الصadqةi sadqadii fadligeeda cadayntiisiibuu u baab yahay biاlyamiini midigta lagu sadaqaysto ayb arrintaan xukunkeedaba ayb ama in leo marka la yidhaha baabu bayaani xukmi sadaqati biاlyamiin ama baabun in la yidhaha la tanweyneeyo wataqdiiru asadaqatu biاlyamiini faadilatun marka midigtoo lagu sadaqaystaa waa mid fadli badan aw amase yuragabu fiiha mid laysjeclaysiinayo sidaaba in la yidhaahdo ayb labadii gacmood yacnii midigtii wax lagu bixiyo qaala xadaanaa musadadun huwa bnu musarhad qaala xadaanaa yaxyaa can cubayd illaahi qaala xadaanii qubayb bnu cabdiraxmaan can xafsi bni caasim can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal sabcatun toddobo yudiluhum اllahu ilaahay baa harinaya tacaalaa fii dillihi ay fii dilli carshihi carshigiisa hooskiisa ayuu ku harinayaa imaamun caadilun imaam caadil ah wa shaabun nin dhallinyaro ahoo nasha'a barbaaray fii cibaadati illaah ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray dhexdeeda iyo warajulun nin qalbuhu qalbigiisa mucallaqun mid la xiray uu yahay filmasaajidi masaajidda lagu xiray warajulaani laba nin oo taxaabbaa isjeclaadeen fillaahi ilaahay dartii isu jeclaadeen ijtamacaa way kulmayaan calayhi maxabadaas korkeeday ku kulmayaan wa tafaraqaa way kala tegayaan calayhi maxabadaas korkeeday ku kala tageen ama ku kala dhinteen oy god ku galeen ama markay isfaaruqayaan iyagoo isjecel oo maxabadaas ku taagan ayay isku faaruqaan warajulun iyo nin dacadhu ay u yeertay imra'atun haweeney naagta oo daatu mansibin darajo u saaxiiba wa jamaalin qurux u saaxiiba iyo qurux faqaala yidhi innii akhaafullaaha ilaahay baan ka cabsanayaa aniga saa yidhi iyo warajulun nin tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaqo fa akfaahaa qariyey sadaqadaas xataa laa taclama intaynan ogaanin shimaaluhu bidixdiisa maa tunfiqu waxa ay nafaqaynayso ay bixinayso yemiinuhu midigtiisa waxay bixinayso macalushaahidka marka meeshaa maa tunfiqu yemiinuhu waxa midigtiisu ay bixinayso marka midigtaa wax bixiso sadaqadu marka wax bixinta midigtay ku fadli badan tahay ayb haddii hadda bidix lagu bixiyana sunnadii baa la khilaafay laakiin sadaqada aqbalkeeda iyo wax ku xiran ma aha ayb oo qofka markuu wax qaadanayo iyo markuu wax bixinayaba sidiisa inuu midigta isticmaalo ayay sunnadu tahay haddii uu khilaafo oo bidix uu sadaqo ku dhiibo isagu markaas haddaan dee sunnadii nacayb uu nacayo haddaynan ahayn oy ka noqotay uun sadaqadiisana waa u ansaxaysaa khilaaf sunnadana waa sameeyey warajulun iyo nin dakara allaha ilaahay xusay khaaliyan isagoo keligii ah ayb khaaliyan can acyuni اnnaas dadka indhahooda ayuu keli ka yihi ayb ama keligiisbuma meel joogaa fafaadad caynaahu labadiisa indhood ay shubmeen ay ilmeeyeen ayb ayb qaala xadaanaa caliy bnu اljacd qaala akbaranaa shucbatu qaala akbaranii macbad bnu khaalid qaala samictu xaariثata bna wahbin alkhusaaciya radia allahu canhu yaquul samictu اnabiya salى اllahu alayh ali wasalama yaquul nebigoo dhahayaan maqlay buu yidhi tasadaquu sadaqaysta fasayaأtii calaykum korkiinna waxaa ku imaan doono zamaanun waqti yamshi rajulu qofka uu soconayo bisadaqatihi sadaqadiisa uu la soconayo fayaquulu rajulu qofka uu dhahayo low ji'ta bihaa bilamsi shalay haddaad la imaan lahayd laqabiltuhaa minka waa ka aqbali lahaa fa ama alyowma maanta falaa xaajata lii wax xaajo ah iima sugnaanin fiiha sadaqadaada dhexdeeda iiguma sugnaanin marka xadiidkan baa wuxuu rabaa mudaabaqada tarjamadii xadiidkan si isku daboolayaan wax midig iyo laguma sheegin xadiid qaala ibnu rushayd ibnu rushayd ilfihri waxa uu yidhi muطaabaqaة اlxadiiثi liلtarjamati min jihati anahu اshtaraka maca aladii qablahu fii kowni kulli minhumaa xaamilan lisadaqatihi muaabaqadu waxay tahay buu yidhi xadiidkan iyo kii ka horeeyeyba waxay ka sinan yihiin mid walbaa waa qaaday sadaqadiisa isagaa qaaday oo la baashiray liannahu idaa kaana xaamilan binafsihi nafsad ahaantiisa hadduu sadaqada u qaado u xambaaro kaana akhfaa lahaa saas ayaa u qarin badan fa kaana fii macnaa marka uu noqday marka uu xagga macnaha fa kaana fii macnaa wuxuu noqday laa taclamu shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu wayuxmalu اlmuطlaqu fii hada cala اlmuqayadi fii hada ay اlmunaawalata biاlyamiin xadiidkaana marka wuxuu ka dhigaa dambe mulaq ilaaquna marka wuxuu ka imaanayaa kaasna waa qaaday kanna waa qaaday waxay ka midaysan yihiin qaadidda oo nin walbaa nin uma dhiibine mid walbaa isagaa sadaqadiisii la baashiray oo qaaday kan isagu marka gacan midig iyo bidix ma sheegin waa mutlaq kaas kale ee marka qariyeye ee la yidhi bidixdiisa yanii nin walbaa markuu isagu qaaday sadaqadiisii uunan dad u dhiibin horta sadaqadii waa qariyey oo meeshaa marka waa qarsoon tahay qarsoonaanshadiina marka waxay keenaysaa in qofkii uu bidixda midigta inuu ka qariyo yacnii bidixda inay ogaan weyso waxay midigta bixinayso ayay la macno noqonaysaa kan idlaaqa kan ku jira kaasaa lagu fasira saasuu rabaa marka inuu yidhaahdo wayuxmalu اlmuطlaqu fii hada cala اlmuqayadi fii hada ay اlmunaawalata biاlyamiin sida in qasadkiisa yahayna tarjamada uu raaciyey yaa laga garanayaa buu yidhi soo socoto tarjamada soo socota waxay leedahay man amara khaadimahu bisadaqati ninkii khaadimkiisa amro oo ninka shaqaalaha u ah amro inuu sadaqada ka bixiyo marka baabka soo socdo maadaama qofkii sadaqada inuunan la baashirinoo qof kale oo u dhiibo uu ku saabsan yahay kan marka labada xadiid waxay wadaagaan mid walba inuu isaga sadaqadiisa qaatay oo uu qariyey qarintana macnaheedu wuxuu ku imaana xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man amara qofkii amray khaadimahu khaadimkiisa bisadaqati sadaqa amray walam yunaawil aan dhiibin sadaqadii binafsihi nafsadiisa aan ku tanaawulin nafsadiisii aan ku dhiibin kii hore marka nafsad ku dhiibid bay ahayd midigtiisa inuu ku bixiyo midkaanna ninbuu u dhiibay aadimkiisibuu amraya zayn bnu lmunayir waxa uu yidhi faa'iidatu qowlihi walam yunaawil binafsihi faa'iidada ku jirtaa waxay tahay atanbiihu calaa ana dalika mima yuqtafa yacnii baraarujin laysku baraarujinaayo arrinkaasoo kale in laysku dhaafo sadaqadaada inaadan adiga qaadinoo qof kale u dhiibto waa saamax waayb walam yunaawil binafsihidaa uu leeyahay baa marka waxay tusaysaa inuu isaga naftiisa sadaqadii ku bixiyo gacantiisa ku dhiibaa qasab inaynan ahayn wa anna qowlahu fi lbaabi qablahu asadaqatu bilyamiinna baabkii kan ka horreeyana laa yalzamu minhu lmancu min icطaa'iha biyadi اlgayr wain kaanat ilmubaasharatu owlaa tarjamada horena marka waxay tahay in kastoo ay habboon tahay in qofka isagu uu dhiibi sadaqada haddana lagama qaadanayo baabkii hore qof kale inuunan u dhiibi karin oo uu iga bixi aanu dhihi karin ma laga qaadana وqاaل أbو موسى عن النبي sلى الله عليه لي وsلم waxa uu yidhi huوa أxad الmuتaصدiقiin xadiid dheer buu ahaayo khaadimka haddii maalka uu bixiyo maalka uu ninka sayidkiisa uu bixiyo isagoon ku israafaynin isaguna wuxuu ka mid yahay dadka wax sadaqaysanaya mid ka mida qaala xadaثnaa cثmaan بن أbي شhayبة qaala xadaثnaa jrيir can mansuuri can shaqiiqin can masruuq can caaئiشhaةa radي اllه canha qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalama إidaa anfaqat اlmarأaةu haweeneyda hadday bixiso min طacaami beytihaa gurigeeda cuntadiisa hayra mufsidatin xaal ay tahay midaan fasaadinaynin waxaleynaynin midaan israaf iyo la imaanaynin oo waxaleynaynin ay tahay kaana lahaa waxaa u ahaanaya ajruhaa ajrigeeda bima anfaqat bisababi infaaqiha bixinteeda ay bixisay darteed ayaa ajri oo ugu ahaanaya walisawjihaa ninkeedana ajruhu ayuu leeyahay ajrigiisa bimaa kasaba bisababi kasbihi shaqaynta uu shaqeeyey kasabka welilkhaasini khaasinka ninka qasnadhayaha ahna ee isaga markaa yacnii wax loo dhiibtay shaqada loo dirayna midlu daalika kaagaasoo kale u sugnaaday laa yanqusu bacduhum qaarkood ma nuqsaami xaal uuna nuqsaaminaynin ajra bacdin qaarka kale ajrigiisa shay-a waxba uunan ka nuqsaaminaynin ayb naqasa waxaa la yidhaha ficilka oo yatacaddaa walaa yatacaddaa waa ficil marka yatacaddaa walaa yatacaddaa laasimna waa noqdaa mutacadina waa noqdaa ayb naqasa shaya shaygiibuu nuqsaamiyey waa mutacadi mafcuulo u tallaabay haddii la yidhaha ashayu naqasa ashayu shaygii naqasa waa nuqsaamay isaga ku egyahay waa nuqsaamiyey iyo waa nuqsaamay waa mutacadii laazimay kala yihin halkan ficil baa labada isku noqonay marka waxaa la yidhaha marka afcaashaas oo kale yatacaddaa walaa yatacaddaa ayb hadda marka tacadi waa tallaabay shay-an taasuu mafcuul u qaatay ayb ayb khaasinka la sheegayana ninka xoolaha iskale ninka u shaqaynayo ayb iyaanuba u ahaanin nin yanii shaqadaa nin uga shaqeeyo waaye qasab maaha inuu marka shaqo walba uu u qabto uu u yahay addoon oo kale qasab maaha ibnu rushayd waxa uu yidhi nabaha bitarjamati calaa ana hada alxadiida tarjamada marka wuxuu ku keenay xadiidkan mufasirun biha inuu fasiraayo mufasarun biha ayb lianna kullan min alkhaasini wاlkhaadimi wاlmar'ati kulligood amiinu waayo wax la aaminayo laysa lahu an yatasarafa uma sugnaanin inuu ku tasarufo ma laha ilaa biidni اlmaaliki maaliga idinkiisa maana nasan aw curfan ijmaalan aw tafsiilan yani adiga ninkaad u shaqayso idinkiisa unbaa ku tasarufi kartaa idinkiibaa marna wuxuu noqonayaa nas ahaan war hebelow lacagtaas bixi maskiinkii kuu yimaado wax waa sii kartaa waa nafsan markaas curfanna waxay tahay shay iska curfi ah oo ninku haddii uu bixiyo shaqaalaha ah ninka loo shaqaynayaa ounan isdhehaynin war waxaan maxaad iiga bixisay ma dhahaayo masalan maskiin iska yimid oo kunshiila la siiyo iyo dadku badanaa hadda yacni dadka loo shaqeeya tukaamada leh kunkan shilin maxaa miskiin u siisay badanaa ma dhahayo waa iska curfi marka idin oo curfi ah iyo idin oo lafdi ah labada mid un waxuun inuu haysto laakiin labadaba hadduunan haysanin khatar dadka xoolahooda in lagu cayaaran baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa sadaqata sadaqa ma ahaanin yani ma bannaana ilaa can dahri ginan deeqtoonaansho korkeed ma ahaanin marka ilaa can dahri qinanna waxaa laga wadaa sadaqa ma jirto oo ma bannaana ilaa waxa adiga kugu filan ee adiga yacnii daruuriyaadkaaga iyo xaajaadkaaga waxa dabooli karo wixii ka badan maahane ayaad sadaqaysan kartaa daruuradaadii iyo xaajadaadiioo taagan daruuradaada marka waxay noqonayaa ama xaajadaada waxaa adiga cuni lahayd waseduramad ruuxda ad ku celi lahayd amase ehelkaagii yacnii dadka nafaqadooda iyo waajibka kugu taho ilmahaaga iyo waalidkaa iyo xaaskaagii iyo wixii biilkoodii daruuriga ahaa wixii ka soo haro ayay sadaqadu tahay ayb ma ahan yacni qofku inuu wixii beriiskii ay ilmaha iyo xaasku cuni lahaayeen inuu qof kale siiyo waa sadaqaysana uu yidhaah iyagana marka meel cidlaa oo uga tago taasaa la diidaa marka ayb laa sadaqata ilaa can dahri ginan sidaasaa laga wadaa waman tasadaqa iyo qofkii sadaqeeyey wax sadaqaystay wahuwa isaga oo muxtaajun mid baahan ah oo u baahan ow amase ahluhu ehelkiisa muxtaajun kuwa baahan ay yihiin ow amase calayhi dushiisa deynun uu yahay ninkii deyn baa lagu leeyahay ninkii wax sadaqaystay iyadoo deyn lagu leeyahay fa deynu deynka ayaa axaqu ku xaqnimo badan an yuqdaa in la gudo muxuu uga xaqnimo badan yahan min asadaqati uga xaqnimo badan sadaqaiyo deyn yaa xaqnimo badanna deynka in la gudo ayb waalcidqi waalhibati ayb iyo xoraynta iyo waxhibaynta iyo kulligood waxaa ka habboon deynta in layska gudo ayb wa huwa isaguna sadaqadaasi raddun calayhi mid korkiisa lagu soo celinayo isagoo deyn lagu leeyahay dadki ay taagan yihiin hadduu sadaqa maalkii waa sadaqaynaya addoommadii waa xoraynaya xoolahayga cidaan u hibaynaya hadduu yidhaha waa lagu celinaya ma yeelaysid baa la dhahaya qaadigii waa ku celinaya deyntuu ku gudayo laysa lahu ma lahan an yutlifa inuu baabi'iyo amwaala annaasi dadka maalyaalkooda laysa lahu ma ahaanin oo uma ahaanin an yutlifa inuu baabi'iyo amwaala annaasi dadka maalyaalkooda yacni bisadaqati bixujati sadaqati sadaqan la baxayaa darteed inuu dadka maalkiisa u baabi'iya ma ah wa qaala nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxauu yidhi man akhada qofkii qaato amwaala annaasi dadka maalyaalkooda yuriidu xaal ou rabo itlaafahaa inuu ka baabi'iyo atlafahu allaahu allah baabi'iyo ninkii dadka xoolahooda qaato si uu xoolaha uga baabi'iyo allah baabi'iyo ilaa an yakuuna inuu yahay maahane qofku qofka wax bixinaayo oo yacni sadaqo la baxayo dadkii ehelkiisiioo baahan ama isagiiooba baahan ilaa an yakuuna inuu yahay maahane macruufan mid loo garanayo oo lagu yaqaano bisabri sabr inuu ugu yaqaan maaha meeshaa marka waxuu rabaa abuubakar iyo kale inuu ka bixiyo abuubakar xoolihiisii dhan ilaa waa sadaqaystay ee abuubakar iyo reerkiisa iyagaa raalli ku ahay sidaas oo dad marka xaqoodii ka tegaayo oo xagga aakhiro geysanayay ahaayeen laakiin cunug yaroo laba sano jira ama hal sano jira muxuu xaqiisii ka ogyahay kaasoo kale marka maya qofkii haysto fa yuuhira calaa nafsihi ilaa an yakuuna inuu yahay maahne macruufan mid lagu yaqaano bisabri sabr fa yu'hira markaa uu dooro calaa nafsihi nafsadiisa uu ka dooro oo uu qofkaa kale miskiinka u dooro meeshaanna marka waxay tahay qisadii wuxuu rabaa marka ayuu ku ishaarayaa qisadii ninkii ansaariga ahaa ee nebiga martidiisii waday gurigiisii geeyey naagtii yidhi maxaad haysaa ilmaha yaryar quudkooda unbaa noo haray ilmahana markaasun habeenkaas waa iska baryi karaan waana iska baryi kareen habeenkaasoo dad dhimanaya ma aynan ahayn markaas markaasuu wuxuu yidhi cuntadii intaad soo diyaariso soo agdhig martida horteeda annagana markaas yacnii markaad soo dhigta aan meesha soo fadhiisanno faynuusta demi say martidu martigu uu u ogaado oo u maleeyo inaan wax cunayno innaga ilmahana maaweeli oo seexi sidaa ku seexi ilmihii bay maaweelisay waa seexisay iyagana waxay iska dhigeen wax la cunaayo ninkii martida ahaa faynuustiina waa la demiyey waxba lama aynan cunayno ninkii martidaa waa dhergay cuntadiisiibuu cunay rasuulkiibay subaxii ayuu ku jarmaaday markaasuu wuxuu yidhi nebiga laqad cajiba allaahu min saniicikumaa lidayfikumaa haadihi leylata ilaahay wuu la yaabay waxa aad martidiinna ku samayseen cawalka meeshaasuu marka ishaaraya qofka naftiisa intuu ka tago oo isagu baahi ku seexdo martida ama qofka yacni miskiinka uu wax siiyo markaa bukhaari marka wuxuu ku socdaa yacni miisaan markii hore wuxuu ku soo yidhi dadka xoolahooda in la baabi'iyo bixujati sadaqa ma bannaanu ku yidhi xadiidka waxuu ah laa sadaqata ilaa can dahri hinan ayuu tarjamo ka dhigtay ayb deynta iyada shanigeeda gaara uga soo hadlay deynta wixii marka kale sadaqa ma lala bixi karaa qofka isagoo baahan wuxuu leeyahay marka haddii sabar lagu yaqaano hadda ilmo yaryarna aynan markaa ay ku tacalluqaynin oo yacni darar iyo dhib uu ku imaanayo wax dhiba male walow fa yuhira uu dooro marka calaa nafsihi nafsadiisa uu ka dooro walow kaana bihi haba ahaada dhexdiisa khasaasatun gaajo ka ficli abi bakrin radia allaahu canhu abubakar ficilkiisoo kale xiina tasadaqa bimaalihi maalkiisii markuu sadaqeeyey wakadalika sidaadaas oo kale aahara alansaaru ansaaru way dooreen almuhaajiriina muhaajiriin ayay u dooreen naftooday ka dooreen wayuhiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa wanaha nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu reebay can idaacati ilmaal maalkoo lagu dheelo falaysa lahu uma ahaanin qofka an yudayica inuu dayaco amwaala annaasi dadka maalkooda bicillati sadaqati sadaqa cilladeed iyo marmarsiyadeed inuu ku dayaco uma ahaanin wa qaala kacbun radia allaahu canhu qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow inna min towbatii towbadeeda waxaa ka mid a an ankhalica inaan ka dhex baxo min maalihi maalkayga aan ka siidmo ayb sadaqatan yacni sadaqa darteed inaan uga baxo ayb ilallahi alle intii kaa xaggiisa awa ilaa rasuulihi rasuulkiisa sal l slam xaggiisa qaala waxa uu yidhi nebigu amsik calayka hayso bacda maalika maalkaaga qaar ka mida hayso ayb fa huwa haysigaas iyo imsaagaas ayaa khayrun laka kuu khayr badan qultu waxaan idhi fa innii umsiku waxaan haysanayaa sahmii saamigeygii alladii bikhaybara khaybar iigu ahaaday saamigii aan khaybar ka helay baan haysanayaa inta kalaan sadaqo u bixinay marka maxalushaahidku waxaa weeyaan amsik calayka bacda maalika nebigu wuxuu yidhi maalkaaga kulligiisa bixinine qayb hayso abuubakarna kama celinin labadooda xaalad inay kala duwaneeda laga yaaba ninkan ilmo yaryar iyo ay wax ku tacalluqaan abuubakarna xaalkiisu saa inuunan ahayn ayb marka siyaabahaas uu kala xalliyey sharaxana waxti fiican buu ku dhigay ayb sadaqadana marka waxaa raacayo tabarucaadka kale oo dhan waa la mid tabarucaadka kale sida hibada iyo waxyaabahaas oo dhan fa huwa raddun calayhidana famuqtadaahu ana daddayna almustaqriqa laa yasixu minhu tabarucu laakin maxalu hada cinda alfuqahaa'i idaa xajara calayhi alxaakimu bilfalas haddii isagoo dayn lagu leeyahay oo sadaqadii wax bixiyo ama tabaruc uu sameeyo ma laga yeelayo waa goormo laakiin marka uu xaakimka sharo fiqiga waxaa ku jira baab la yidhaha baabulxajri baabulxajri marka waxay tahay dadka la sharo dhowr noocu cunuga yarkaa maalkiisa ma ku tasarufi karo ilaa uu ka qaangaaro wabtalu lyataama xataa idaa balaquu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan faadfacuu ilayhim amwaalahum laakiin ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay ilaa uu ka qaangaaro marka waa majnuunka isagana maalkiisu waa laga sharay ka sharayna ma isticmaali karo ma ku tasarufi karo weligiisa ayaa u haayo ninkii muflis noqdayoo deyntiisii deynta lagu leeyahay iyo raasumaalka uu haysto raasumaalku uu yaraado deyntu ay badato deynta lagu leeyahay iyo lacagta uu haysto xoolihiisa deyntaa badan lacag marka la leeyahayna tan caddaanta lagama hadlayo lacag hataa waxaa noqonaya guryihiisa iyo badeecooyinka utaalo kulli lacag waa haddii marka lacagtiisaas iyo ay deyntu deyntu ay badato xaakimka wuxuu samaynayaa marka waa sharaya wareegtuu soo saarayaa marka wuxuu leeyahy qofkaani maalkiisa ma ku tasarufi karo waa la sharay ha la ogaado tasaruf ma leh ninkii isagoo sidaas u ku tasarufo oo isaga la macaamilo asaga leewaay markaas nasiibkiisa ayb waxaa kaloo dadka la shara ka mid ah ninka isaguna dardaarmaayo ninka dardaarmaayo maalkiisa saddex marka loo qaybiyo meel wixii ka badan waa ka xabisan yahay ma dardaarmi karo intaas markaad fiirisana waa maslaxo ama qofka u noqonayso ama keyrkiisa u noqonayso ilmaha yararka maalkooda laga sharay waa maslaxo u laabanayso iyaga maalka isaguna uunan uga hallaabin ninkan deynta badan lagu leeyahayna maal tasarufka waxaa looga celinayaa limaslaxati alaakhariin dadka kale maslaxadooda deynta ku leh ninkan isaguna dardaarmi rabo maalkiisa saddex meeloodoo meel la yidhi limaslaxati alwarata dadka dhexlaaya maslaxadooda loo sharay marka haddii xaakim ou sharo waayo marka sadaqadiisu marduud ay tahay oo la celinayo deyn baa lagu yeesha xaakim baa sharay markaasuu maalkiisiiba ninbuu siiyey ma jirtaa laleey waa laga soo celinaya fawaradunta taas waa ayuu yidhi akaru lfuqahaa saasay sheegeen ilaa an yakuuna macruufan bisabrina fahuwa min kalaami اlmusanif wa kalaamu bni tiin yuuhimu anahu baqiyat اlxadiiثi falaa yugtaru bihi wakaأna اlmusanifa araada an yakhusa bihi cumuuma اlxadiiثi اlأwal sababka uu hadalkan dambe u leeyahayna waxay tahay xadiidkii hore ayuu khasisayaa oo umuurahan buu ka soo bixinayaa qaala xadaanaa cabdaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi can yuunusa can الzuhriyi qaala akhbaranii saciid bnu اlmusayab annahu samica abaa hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam qaal khayru sadaqati sadaqa midda ugu khayrka badan maa weeyaan kaana ahaaday can dahri khinan ay can khinan hodantinimo iyo maarmitaan deeqtoonaansho xaggeed wixii ka soo baxo marka can dahri ginan dahrigaas marka macno ahaan waa iska zaa'id maa kaana can dahri ginan ay maa kaana can hinan saasaa laleeyahay wixii ahaaday maa kaana can hinan wadantinimo wadantinimadaasna waxay tahay horta adiga baahidaada dabool baahidaada wixii ka soo haro ayay sadaqadu tahay baahidaada wixii ka soo haro ayaa sadaqadaadu ay noqonaysaa markaas macnaha xadiidka saas wa qaar culammada ka mida waxay u fasirayaan qaar kalena waxay u fasirayaan waxay leeyihin maa kaana can dahri ginan waxaa weeyaan sadaqa waxaa ugu khayr badan maa aqnayta bihi lmiskiina miskiinka aada siinayso wixii aad uga dhigto qof hodan taasaa sadaqa ugu fiicanoo miskiinka aad wax siinaysaa haddaad ka dhigta mid dadka ka deeqtoomaayo oo sadaqadaada kabacdi ugaga maarmayo tan ugu fiican taas waa saana waa layidhi laakiin macnaha horaa xoog badan ugow wabdaa ka bilow biman tacuulu dadka aad nafaqaynayso oo nafaqadooda waajibka kugu tahay ka bilow ilmahaaga xaaskaaga waalidkaa kuwaas ka bilow qال xdثna موسى بن إسmاعيiل qال xdثna وhyb qال xdثna هiشhاm عن أbيه huو curwة بن زبير عن xkيم بن حزاm رضي الله عنه عن النبي sلى الله عليه لي وسلم qاaل اليد العlيا gacanta sarayso khayr way ka khayr badanta waa ka fiican tahay min اlيد السفlى gacanta hoosayso riwaayo kala tilmaamayso marka alyد العlيا almucطيaة waa mid wax siinaysa alyadu suflana waxaa weeye hiya alaakidatu midda qaadanayso haddii kii wax bixinaya oo sidaas yidhaahdo kii wax qaadanayana oo intuu kor ka yimaado qaato labadooda kee yadulculya ahan yadulculya waxaa una mar walba ka wax dhiibayo adiga gacantaada aad bixinaysa saan ka dhig ama saas adiga wax u dhiib midka wax bixinaya unbaa gacantiisu ay sarraysaa ayb wabda ka bilow biman tacuulu dadka aad nafaqaynayso wakhayru sadaqati sadaqa midda ugu khayrka badanna can dahri hinan can hinan hodantinimo xaggeed midda ka ahaato waman yastacfif qofkii isdhowro yucifahu llaahu ilaahay dhowree waman yastagni qofkii deeqtoonaado dadka ka deeqtoonaado yugnihi illaahu ilaahay deeqiye mid deeqtoon ka dhigay alyad lculyaa riwaayada ka riwaaya marka falyad lculyaa uu keeni doona hiya almunfiqatu taasaa marka fasiraysa waa soo wada ayb xasanulbasri wuxuu yidhi alyad lculyaa almucطiyatu wasufla almaanicatu isagu si kale u fasiro wuxuu yidhi alyad lculyaa waa midda wax bixinayso walyadu suflana maxay tahay midda bakiisha oo waxba dhiibaynin waa hoosaysaa laakiin laguma waafaqin tafsiirkaas ayb wuxuu yidhi waadlaqa aakharuuna min almutasawifati ana alyada alaakhidata afdalu min almucطiyati muطlaqan waxay yidhahdeen midda wax qaadanaysa ayaa ka fadli badan midda wax dhiibaysa waqad xaka bnu qutaybata fii gariibi اlxadiidi dalika can qowmin uma qaala wuxuu yidhi wamaa araa haaulaa'i ilaa qowma istaaabu su'aala fahum yaxtajuuna lidanaa'ati waa dad iska jeclaystay shaxaadka iyo inay wax qaataan markaas waxay deliil u raadinayaan buu yidhi liidnaan wax hooseeyo ayay xujo u raadinayaan walow jaaza haada lakaana almawlaa min fowq huwa aladii kaana raqiiqan haddii taas wax lagu dhisana ninka kore ee wax xoreeyey ayaa wuxuu noqon lahaa nin hooseeya markaas ille waa sadaqo sooma cidqiga waa sadaqo haddii la yidhaha marka midka wax qaatay baa fiican xornimada midka qaataya ka fadli badan kan siiyeeyay noqonayn waxaasna wax jira ma ayb marka taawiilaad kalena wuu sheeg sheegay oo xadiidka macnihiisu laakiin sidaas hore uu ku macnaynay waa ibnu xajarna waa diiday wa kullu hadihi taawiilaat almutacasifa tdmaxinu cinda alaxaadiidi almutaqadimati almusarixati bilmuraadi faأwlىa maa fusira alxadiidu bاlxadiid wacan wuhaybin qaala akhbarana hishaamu can abiihi can abi hurayrata radi allahu canhu bihada qaala xadaana abu nucmaan wahuwa muxamed bnu اlfadl asaduusiyu qala xadaثna xamaad bnu zayd can ayuba can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma qala samictu الnabiya slى اllahu عalayh ali waslama xaa waxadaثna cabdاllahi bn maslma can maliki can naaficin can cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sal ly slama qaal wahuwa cala lmimbari isagoo mimbarka saaran wadakara asadaqata ayuu sheegay watacafufa iyo dhowrsiga walmas'alata iyo baryada ayuu ka hadlay wuxuu yidhi alyadu lculyaa gacanta sarraysaa khayrun min alyadi suflaa way ka khayr badan tahay gacanta hoosayso falyadu lculyaa gacanta sarrayso hiyo almunfiqatu midda wax bixinaysa wa wasuflaa tan hoosaysana hiyo saa'ilatu midda baryotamaysa marka baryada waa xun tahay wuuna keeni doonaa axaadiidteeda waana xaaraam ilaa waxaa loo banneeyey un saddex qof maahan qof marka maalkiisii aafa ay ka baabi'isay ilaa saddex nin oo reer tolkiisa ay yidhaahdeen war ninkii hebel ahaa dhibaataa ku dhacday waxba ma hayo ilaa ay ka yidhaahdeen iyo nin wuxuu yidhi inta maalkiisii ku heshiisiiya laba qoloo diriraysa ayuu ayaa maalkii uga dhammaaday heshiisiintoodii marka inuu ama hayoonan uga dhammaanin xataa waa weydiisan karaa suldaanka war aniga dadkaas qolada labadaa qolo heshiisiintooda intaasa iga gashay si waa baryada su-aashaas waa bannaanta kan kalena waa maxayna nin markaas yacnii faaqa iyo gaajo ay ku dhacday daran intii markaa uu ruuxdiisa ku toosiyo oo markaas duramaq markaa daruuradiisa ka baabi'iyo uu baryi karaa markaasuu wuxuu yidhi nebiga sal ll ly salam wamaa siwaa dalika yaa qabiisatu innamaa huwa suxtun wixii intaa ka soo hara qabiisow xadiidka qabiisata bni mukhaariqa werinayo ee nebiga ka wariyey wixii intaa ka soo haro waxaad ogaataa inay xaaraan tahay waa xaaraan ama bakti qofka uu cunayo marka dadka baryada meheradaha ka dhigtay ee xaajadooda xataa aan warsanaynin oo xataa maanta hadduu baryo oo uu quudkiisii helo hal mar wuxuu cuni lahaa heli helo waxaad arkaysaa marka mihnaday iska noqoto waa wadaa un marka waxaa jira shanta salaadood baa masaajidka taagan dadka dhibo oo aan dadkii aynan ka tuka karin darsi ka dhegaysa karin dadkaasi u jooga xadiidka nebiga kalena wuxuu ahaa ina almas'ala takadun mas'aladu waxaa weeyaan marka waa dhib iyo waxaa weeyaan weji fiiqnimo waay oo qofkeeda marka wejigay ka fiiqaysaa qiyaamuhu wuxuu imaanayaa walaysa fii wejhi muscatu laxmin wax hiliba wejigiis isagoo aanu ku oonin ayuu qiyaamaha imaanaya weji fiiqnimadaas marka iyo xishood darrida waa ka muuqataa dadka wax baryo oo shaxaadka badan wax sharafoo ay dhowrtaan ma leh si walbaa ku raadi iyo ceeb kastaa iyo isagoo uun markaa xishoodkii uu ka sii tegey yaad arkaysaa marka baryadu ma bannaana sifo walba ha loo dhigo qaar dadku waxay u baryaan sifo oo waqaaxo ay ku jirto waa kuwan hadda aan sheegayno kuwo kalena subaxi guryaha waxay uga soo baxaan intay si fiican u soo labistaane xafiisyada iyo meelaha dadku jooga iyo ayay tartiib marka waxaa weeyaan ay ku mutaan markaasay ka soo qaadaan wuxuu isu haystaa marka ninkaas inuu wax baryeyme isu maleeyo marka baryadii magac kale haddii loo dhigo shaxaad la yidhaah waa baryo un shaxaata haddaad tiraadid iyo haddaad baryo dhahdo kulligood waa toogsi un ayb marka qofkana waxa deeqaya oo ilaahay unbaa deeqo qofka waxaa fiican marka inuu isticfaaf iyo dadka gacmahooda wax ku jiro inuu iska dhowro hadduu sidaas isbaro ilaahay waa deeqaya waxa yarkaa uu haystaa ilaahay ku deeqay baabu lmannaani bimaa acطaa baabu bayaani xukmi lmannaani midka gallad sheegashada badan bimaa acطaa wuxuu bixiyey ku gallad sheegashada badan xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay liqowlihi ilaahi qowlkiisa aladiina yunfiquuna amwaalahum maalyaalkooda kuwa bixinayaan fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa ku bixinayaan uma markaa dabadeed laa yutbicuuna aan raacsiinaynin maa anfaquu waxay bixiyeen mannan gallad sheegasho aan raacsiinaynin walaa adan dhibna aan raacsiinaynin ee kuwaas marka ilaahay waa ammaanay falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aayadda iyo tarjamada waa isdaboolayaen baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man axabba qofkii jeclaystay tacjiila sadaqati sadaqada dedejinteeda min yowmihaa maalinkeeda laga dedejiyo ayb ayb sadaqada maalinkeedii in laga dedejiyo qofkii jeclaystay ayb qaala xadaanaa abu caasim huwa daxaaku bnu makhlad abu caasim annabiil can cumara bni saciidin can ibni abi mulaykata ana cuqbata bna alxaaris radia allahu canhu xadaahu qaal صلى bna النبي slى الlه عليه لي وsلم nbigaana tujiyey alcsr casr faasraca waa degdegey ثuma dakla الbeyta gurigiibuu galay falam yalbas ma nagaanin an kharaja intuu baxayba ma nagaaninba ilaa uu hore ka baxay faqultu waxaan idhi ow qiila ama waxaa la yidhi lahu isaga waxaa lagu yidhi arrinkaabaa wax laga weydiiyey faqaala waxau yidhi kuntu khallaftu waxaan ahaa inaan reebay fi lbeyti guriga aan ku reebay tibran gabal min asadaqati oo sadaqada ka mida fakarihtu waxaan nacay an ubayitahu inaan barisiiyo oo gurigeyga uu ku baryo faqasamtuhu waan qaybiyey markiiba marka waa dedejiyey ibnu baطaal waxa uu yidhi fiihi ana alkhayra yanbagii an yubaadara bihi xadiidka waxaa ku sugan khayrka in lala degdego fa ina alaafaati maxaa yeele aafadaha tacridu way la soo gudboonaanaysaa qofka waalmawaanica tamnac waxyaabaha wax manciyana way mancinayaan wاlmowta geeriduna laa yu'manu lagama aamin aha wالtaswiifa غayru maxmuudin taswiifkana wax dib u dhigistana wax la mahadiya ma aha zaada غayruhu wahuwa akhlasu lidimmati qayrkiina waxay ku dareen shuraaxda mubaadaradaas ayaa fakin og dimada waanfaa lilxaajati xaajadana iyada ayaa yacnii tegin tebin badan oo nafyin badan wa abcadu min almatli lmadmuumi matliga meermeerintana iyada ayaa fogeyn badan berri soo noqo berri soo noqda iyadaa baabi-in og wa ardaa lirabbi wa amxaa lidembi rabbina iyadaa raalli garayn badan dembigana tirid badan xadiidka fawaaiddiisa waa soo hormarta meelo kale fii awaakhiri sifati salaa ayuu noogu soo hormariyey sharixiisa ayb marka waxaad moodaa istixbaab inuu arkaayo imaamu albukhaari laakiin wuxuu leeyahay waxaa layidhi waxaa wanaagsanaan lahayd inuu yidhaahdo waxau roo fiicnaan lahayd karaaha sadaqada in la bariisiiyo karaahada ku jirtaa inuu baab uga dhigo saasoo لأن الكراهة صريحة في الخبر خبرك حديثك كراهة كعب واستحباب التعجيلna مستنبط in la ddjiyaa فiicanna waa wax la اsتنbaadayo qrاaن waxyaaba laga اsتنbaadayo min qrاaئن سiyاaq الخبر marka tii khaفaha uu ku jiray buu تarjamo ka dhigtay midii iska cadaydna waa ka tego kama dhigan caadaadkiisay kama taga wuxuu yidhi fajaraa calaa caadatihi fii iitaari اlأkhfى calى اlأjlى shay iska cad iyo shay qarsoon bukhaari waxuu doorana kan qarsoon kan qarsoonu dadka inuu u bayaaniya raba hadda istixbaabka xadiidkan in laga soo bixiyo xoogaa waa adagta laakiin karaahada waaba ku jirta hadde fakarihtu an ubayitahu ayaaba ku jirta baabu taxriidi cala asadaqati sadaqadii laysku booriyo xukunka ku soo aroora caddayntiisii buu u baab yahay waashafaacati fiiha iyo sadaqadii in layskugu ergeeyo oo qof aad dad kale kala hadashido warrinkii hebel ahaa waa tacbaane waxaa lagu soo sadaqaysta shafaaco waay marka middaas wejigaagii ayaad wax ugu raadinaysaa sadaqadii shanigeeda middan kalena waxaa weeye in laysku booriyo qaala xadaanaa muslimun qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa cadiyun can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal kharaja الnabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebiga waa baxay yowma ciidin maalin ciid ah fasallaa rakcatayni laba ragca ayuu tukaday lam yusalli ma tukanin qablu walaa bacdu yacnii horay iyo gadaal salaaddaa horteeda iyo dabadeedba ma tukanin uma maala cala annisaa'i naagihii ayuu u leexday ayuu ku leexday wamacahu bilaalun ou la socdo fawacadahunna waa waaniyey wa amarahunna wuxuu faray an yatasadaqna inay sadaqaystaan meeshataxriid ayaa ku jira fajacalat ilmaratu haweenaydii waxay gudagashay tulqi inay ridaysa alqulba waalfursa faraantiyo waaweyn iyo dhegdhegahooda qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa cabdulwaaxid qaala xadaanaa abuu buraydata bnu cabdillaahi bni abi burda qال xdثna أbو burdة بن أbي موسى عن أbيه أbو موسى الأشcري cبdاللahi بن qays radia allaahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa jaahu saa'ilu qof wax weydiisanaya hadduu u yimaado ow tulibat ilayhi xaajatun ama xaajo laga dalbo qaala wuxuu dhahayay ishfacuu ergeeya erga taga oo dadka u erga taga turjaruu laydin ajarsiiye yacni waa laydin ajarseenaya dadka erge u noqdo khayrka erge uga noqda turjaru waa laydin ajarseenaya marka ninna waxaa weyn jeebkiisii wax ka soo bixin karaa nin kalena ma haayo wuxuu jeebka wax uga soo bixiyo laakiin wejigiisa haddii uu geeyo ee uu qofkii jeebka wax ka soo bixinayo isaga uu u tago waxaa laga yaaba in wax badan la bixiyo ajir buu leeyahay marka ninkaasna wayaqdi illaahu ilaahay wuu xukumayaa calaa lisaani nebiyihi nebigiisa carabkiisa sala allahu calayhi wasalama maa shaaa wixii uu doono ilaahayna nebigiisa carabkiisa wuxuu doonuu ku xukumayaa oo haddii intaa nebigu uu ergeeyo sadaqa uu la qofkii la baxo oo nebigu farxo farxaddaas ajirow ka helaa qofka nebiga ilaahay ninka ka farxiyey wuxuu ajar ka helayaa yacni ducada nebigu uu ducaynaya sala allahu calayh ali wasalam waxyaabahaasuu helaya qال xdثna صدقة بن الفضل qال أخبرna cbdة عن هiشhام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها qاaلت qاala للنبي slى الlه عليه لي وsلم nبgu wuxuu igu yidhi laa tuukii weel ha ku xirin fayuukaa calayki markaa adigana weel lagaaga xiro korkaa fayuukaa calayki lagaaga xiro adiga marka weelka ha xirin oo wixii intaad xirto waxaadan waxba ka bixinaynin ha ka dhigin marka adigana ilaahay waa kaa xirana khasaaintiisa qال xdثna cثman بن أbي شhayبة عن cbdة وqاal laa تxصii ha koobin fayuxصiya الlaه عalayka alla adiga uu kaa koobo adaad wx intaad tiriso meel ku koobto adna alla waa kaa koobayaayo wixiisii ku seen maayo ixsaha isaga waxaa la yidhaahdaa shayga qadarkiisa cabir ahaan tira ahaan in la ogaado hiya min baabi wa huwa min baabi almuqaabala waalmacnaa macnuhu waxaa weeyaan annahyu can manci sadaqati khashyata annafahi qofkan goorma inuu wax tiriye goormay imaanayna yacnii sadaqadii ayuunan bixinaynin isagoo ka baqaayo waxaas inay ka tiro yaraadaan xoolahaas meesha aada isugu geysa ama yaraadaan buu isleeyahay taasaa marka laga la diidaya ayb qofkii marka ogaado inuu ilaahay arsuqayo min xayثu laa yaxtasib faxaquhu an yucطiya walaa yaxsib walaa yaxsaba markaa uunan xisaabin inuu wax bixiyo uunan waxba xisaabin ayaa imaanaysa qofkii og inuu ilaahay meelo uunan ka filaynin oo wax ka siinayo haddii uu wax bixiyo tarjamada marka iyo axaadiistan waa is leeyihiin sadaqo laysku booriyaa ku jirta intaba baabu sadaqati fii ma staaaca baabu bayaani xukmi sadaqati baabu bayaani ana sadaqata fii ma staaaca caddayn la caddaynaya sadaqadu wixii uu awoodo inay tahay qofku qaala xadaanaa abu caasim can ibni jurayj xadaanii moxamed bnu cabdiraxiim wahuwa saaciqa can xajaaج bni mxamedi can ibni jurayji qaal ahbaranii bnu abi mulaykata can cabaad bni cabdillaahi bni zubayr ahbarahu can asmaءa binti abi bakrin radia allahu canhuma anaha jaaءat ilى اnabiy salى اllahu alayh ali wslam nebigay u timid faqaala waxau yihi laa tuucii haweelaynin fayuuciy allahu calayki adiga markaa alla uu kaa weeleeyo irdaxii tuur irdakiiha irdakii irdakii yani tuur oo yani waxaa laga wadaa dadka wax u tuuro sii bixi ma staطacti waxaad awoodi bixi radkiga waxaa la yidhaha shayga badana waxaa loo isticmaalaa qanaa-imta iyo marka la gaaro imaanaya waxaa la isticmaalaa qanaa-imta waxna waxaa la yidhaahdaa haniimo waaye waxna waa fay waa nafal waxaa la yidhaha salab radqi ayaa jiro radqiga waxaa weeyaan wax aan dadka qaangaarka aan hayni oo kale naagaha oo kale qof gaal ah oo muslimiinta markaas raacay hadduu jira iyo oo iyagu aan haniimada qaadan karin waxa loo tuuraa la yidhaahdaan oo xogaaga layska siiyo marka wax bixi waayo wax tuuro wax sii dadka ya ha waay radqi saas irdakii irdakii ayb waxbixi ma stadacta intaad awoodin ayb hamsada marka waa hoos dhigantaha min aradki weeyaan huwa alcaطaء اlyasiir waxbixinta yarna ayb ayb marka intaad awoodaysid bixi meeshaa marka ma stadacti intaasuu ka rabaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan asadaqatu sadaqada tukafiru اlkhaطiiئata dunuubta ayay dhaaftaa oo dembi dhaaf waayo sadaqada qال xdثna qتyبة qال xdثna جرير عن الأعمش عن أbي wائل عن xudayفة رضي الله عnه qاaل qال cمر رضي الله عnه أykم kiineebaa yxفظ xafidsan xadiiثa rasuuli الlahi sl اه sلم nebiga xadiidkiisii can الfitnaةi ku saabsanaa qaala waxa uu yihi qultu waxaan yidhi أna أxfadhu anaa xafidayo anaa xafidsan kama qaala sidii uu u yidhi qaala waxa uu yidhi cmar inaka adiga calayhi kan korkiisa xadiidkaa korkiisa la jariiun baa taa mid ku dhiiray innaka adiga la jarii un baa tahay mid dhiiran yacni calayhi kan korkiisa ku dhiiran fa kayfa qaala sidee buu yidhi qultu waxaan idhi fitnatu rajuli qofka fitnadiisa fii ahlihi ehelkiisa dhexdooda wa waladihi ilmihiisa wa jaarihi dariskiisa tukafiruhaa waxaa dhaafayso asadaqatu alsalaatu wasadaqatu waalmacruufu qaala sulaymaanu qad kaana yaquulu wuxuu ahaa inuu dhihi jiray alsalaatu wasadaqatu wاlmru bاlmacruufi wاnnahyu can اlmunkar yani riwaayada hore almacruuf bay ahayd midda kale almru bاlmacruuf wanahy can lmunkar qaala waxau yidhi laysa haada uriiduhu laysa haadihi tani maahan uriidu inaan doonayo ani midaan ma rabo walaakinii uriidu waxaan rabaa allatii fitnada tamuuju hiraynayso ka mawji اlbaxri badda hirarkeedo kale sida badda hirarkeedu ay u waaweyn yihiin midda u waaweynaan rabaa qaala waxau yidhi qultu waxaan yidhi laysa calayka biha ya amiira almu'miniin ba'sun laysa ba'sun baas calayka korkaaga ma ahanin bihaa middaan fidnadaas weyn yaa amiira almu'miniin baynaka wa baynahaa adiga iyo iyada dhexdiinna baabun albaab ayaa muqlaqun la xiray qaala waxau yidhi fayuksaru lbaabu albaabka ma la jebinaya aw yuftaxu mase waa la furaya qaala waxau yidhi qultu laa baan idhi maya bal yuksaru waa la jebinaya dadka iyagaa gacmahooda ku doonanayo qaala waxau yidhi fa innahu idaa kusira haddii la jebiyey lam yuqlaq abadan weligii la xiri maayo marka cumar marka fiin yacnii waxay tusaysaa fitnatuhu yani dhugtiisa iyo fahmkiisa iyay tusaysaa haddii dadku marka iyagu ay furtaan oy gacmahooda ku qodaan oy wixii marka musiibo gacantooda uga timid ay noqoto si dhammaystiran ma loo xiraayo say u furantay waana sidaas say u furantay qaala waxau yidhi qultu waxaan yidhi ajal nacam qaala waxau yidhi markaa raawigii fahibnaa waanu ka heebaysanay an nas'alahu inaan su-aalna manilbaabu albaabku waa kuma faqulnaa limasruuq baan waxaan ku nidhi salhu soo weydiye xudayfa ordma qaala fasa'alahu waa su-aalay faqaala waxau yidhi cumaru radia allaahu canhu waaba cumar ee cumar intii uu joogay fitna ma dhicin marka isagu uu dhintayna ee la dilayna kabacdeeda cusmaan muddo dheer buu joogay akhiiran marka waa tii dad muslim islaam sheeganayo marka ay masar iyo ciraaq intay ka yimaadeen cusmaan ay dileen dad iska qowqaa'iyiin ah say markaa kadib waa iska furantay qaala waxau yidhi qulnaa waxaanu nidhi facalima cumaru cumar ma ogaa man tacnii cidda aada u jeedid marka qaala nacam buu yidhi hah waa ogaa kamaa ana duuna qadin berri ka sokay leylatan habeen inay tahay kamaa ana leylatan habeen duuna qadin berri ka sokay inuu yahay yacnii berrita intaan la gaarin habeen in la gaaraayo oo habeenku ka soo sokeeyo berri sida uu u ogyaho u ogaa yacni shaki yar ugama jirin uu garana wadaalika kaagaasina annii xadadtuhu sababta uu ogaa waa maxay annii xadadtuhu waxaan u sheegay xadiidan xadiid laysa bilaqaaliidi wax isku dardaraan aan ahayn xadiid aan isku dardarnayn baan u sheegay isaguna nin dhug badan waay maxalushaahidkiisa marka sadaqadu inay dembi dhaaf tahay waqtiga marka fitnada iyo waxyaabahaas ay jirto dabcan marka sadaqadu wax badan bay qofka u taraysaa baabun ay haada kani baabun baab weyaan man tasadaqa qofkii sadaqaystay fi shirki gaalnimada dhexdeeda isagoo gaal ah ayuu sadaqo la baxay uma aslama dabadeed islaamay xukunkiisu marka waa maxay isagoo gaala ayuu sadaqo la baxay kadib waa islaamay sadaqadii uu la baxay isagoo gaalaba loo dhiga ajrigeeda ay hal yuctadu lahu ma loo tirinayaa bihawaabi dalika aw laa qaala zayn bnu lmunayir lam yabutta alxukma xukunkii ma goynin min ajli quwati اlاkhtilaafi fiihi khilaafka ku jiro xooggiisa darteed qultu waqad taqadama albaxu fi dalika mustawfan fi kitaab اliimaan kitaab liimaanna waa kusoo hormara malayna wuxuu ahaa xadiidkii aslamta calaa maa aslafta aslamta calaa maa aslafta saasoo kale ohan iyo wuu soo hormaray halkaas ku soo hormaray fi اlkalaami calaa xadiidi idaa aslama alcabdu faxasuna islaamuhu halkaas ku soo hormaray waannahu laa maanica min ana allaha yudiifu ilaa xasanaatihi fi lislaami hawaaba maa kaana sadara minhu fi lkufri tafadulan waixsaana baciid marka maahan inuu ilaah wax maanicana ma jiro inuu markuu islaamo kadib ajrigiisan oo ugu daraayo kii ou khayr ou soo sameeyey fii xaali kufrihi laakiin ka waran ninku markii fii xaali kufrihi waxbuu la baxay uu islaamay islaamkiisii ma hagaajinin markaas wixii hore uu soo sameeyey fiicnaanta ahaa ma loo dhigayaan markaas ma loo dhigayo bal dunuubtii uu samey jiray hadduunan ka harin markuu muslimo kabacdi waa tii hore iyo middan dambeba in lagu xisaabayo axaadiidka gabol ay tilmaamayaan qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed huwa almusnadiyu qaala xadaanaa hishaamu qaala xadaanaa macmaru can الzuhriyi can curwata can xakiim bni xisaam radia allaahu canhu qaal qultu yaa rasuula allah ara'ayta bal ii sheeg baashyaaa ashyaa kuntu aan ahaa ataxanasu biha inaan ku cibaadaysanayo fi ljaahiliyati jaahiliyadii oo min sadaqatin sadaqaa aw cataaqatin xorayn oo min silati raximin qaraabo xiriirinteeda fahal fiiha min ajrin fahal fiiha dhexdeeda min ajrin ay ajrun ajri ma yahay faqaala nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nabigu wuxuu yihi aslamta waad islaamtay calaa maa salafa wixii hor marayo min khayrin khayr ah yaad ku islaamtay meeshaa marka maxaa daahirkeeda xadiidka daahirkiisa wuxuu tusayaa wixii hore fii xaali kufrihi in loo qoray loo dhigay wataqdiiru aslamta waad islaamtay calaa qabuuli maa salafa laka min khayrin waxaa ku islaamtay wixii kuu soo hormaray ee khayr ah aqbalitaankiisa yacni in la aqbalay wa qaala alxarbiyu ibraahimu alxarbi waxa uu yidhi macnaahu maa taqadama laka min alkhayr alladii camiltahu huwa laka wixii kuu hormaray oo khayrood soo samaysay waa leedahay kamaa taquulu saa u leedahay aslamtu calaa an axuuza linafsii alfa dirhami yacnii waan islaamay maxaan u islaamayn waan isdhiibay maxaan isu dhiibayna inaan nafteyda aan u qaado kun dirham inaan kunka dirham inaan inaynan iga tegin oo ay ii xasisho ayaan isku dhiibay marka xadiidka macnihiisa aslamtu aslamta calaa maa salafa min khayrin waxay tahay yacnii waad islaamtay maca maa salafa laka min khayrin wixii fiicnaa ee kuu hormarayna lala qabo wa amaa man qaala qofkii yidhi ina alkaafira gaalka laa yusaabu la hawaabin maayo fa xamala macna alxadiidi xadiidka macnihiisa wuxuu ku xambaaray calaa wujuuhin ukhraa wujuuh kale minha an yakuuna almacnaa macnaha in laga dhiga annaka adiga bificlika dalika ficilkaagaas iktasabta baacan jamiilatan dabeecad fiican baa ku kasbatay fantafacta waad ku intifaacday bitilka ibaaci fi lislaam islaamka ugu intifaacay yani qaar waxay leey ninkan wixii uu gaalnimada ku sameeyey la siin maayo mana loo dhigaaye macnuhu waxaa weeyaan markaad gaalka ahayd baad dabeecado fiican samaysatay dabeecadihii baa ku kaalmeeyey markaa islaamtay ka bacdi oo ninku hadduu waxbixinta hore u yaqaanay ee uu soo islaamo de waxbixintii waa waa sii dadaala inay dhibaysa ma ahan macnaha wa takuunu tilka alcaadatu caadadii aad hore u lahayd qad mahadat laka macuunatan calaa ficli اlkhayr dabeecadaadii baa waxay ku gogoshay inaad khayrkii samayso ow anaka iktasabta bidalika hanaa'an jamiilan ammaan wanaagsan baa ku kasbatay fa huwa baaqin laka fi lislaam ammaantaadii hore oy dadka ku ammaani jireen adoo maanta musliman oo kusii ammaanaan saas in laga wado ow annaka bibarakati ficli اlkhayri hudiita ila alislaam khayrkii aad soo sameeyey wixii aad soo samaysay hore dartii ayaa islaamka lagugu hanuuniyey tana hadda ninka diidaayo gaalka ajri loo dhigi maayo markuu islaamo wixii uu gaalnimada kusoo sameeyey sababtoo gaal lama hawaabiy ninka dhahayo ee haddana dhahayo wuxuu ku soo islaamay camalkii hore barakadiisa muxuu diidayaa marka ila camalkii fii xaali kufrihi inuu anfacay uu sheegaa ayb oo uuba islaamkii u hogaamiyey de in hawaabtii la siiyey maxaa diidaya iyadoo laftirkeeda lianna almabaadi'a cinwaanu lghaayaat bilowga wuxuu cinwaan u yahay haayada qofka uu ku dhammaanayo ow annaka bitilka alafcaali rusiqta risqa alwaasic waxyaabahaasay sheeg sheegeen ayb calaa kullin marka waxyaabahaas o dhan ta'wiilaad daciifa ayuu ka dhigayaa yacnii ta'wiilaad buu ka dhigay macnahaas hore marka ibraahim alxarbi ay sheegayaan waa macno xoog badan laakiin qofku hadduu camal islaam ahaan ku fiican uu sameeyey fii xaali kufrihi gaalnimo uu ku dhinto taas kama hadlayno ugu ee nin camal fiican soo samaystay fii xaali kufrihi ee islaamay waa waxaan ka hadlayna kumana jirto haddii uu camalkii uu soo sameeyey camal wanaagsan maba noqonayaba hadduu wuxuu wax u bixi jiray ay ahaayeen inuu dadka yacni diinka ilaahay uu ka leexiyey hadduu wax u dhiibi jiray ninkaa ajar muu helaya sadaquu bixi jira miyaa la dhahayaana maya kaas waaba dembiguu hore u galay ee waxaa laga hadlayaa waxay tahay nin qof baahan markuu arko colaa intuu u damqo wax siinayo oo dan kale aan ka lahayn waa jiri karaa ayb kaasi hadduu soo islaamo waxaa u tariy hadduu laakiin gaalnimo ku dhinto yani wax anfacaya male qofka kaafirka ma dunyada waa laga yaabaa in wax ku helo laakiin aakhiro iyo wax inuu intifaaca ma ku helayo qur-aankana meelo badan uu ilaahay ku sheegay waladiina kafaruu acmaaluhum asaraabin biqeecatin yaxsabuhu hum-aanu maa-a xataa idaa jaaءahu lam yajidhu shayئan oo wajad allaha cindahu fawafaahu xisaabahu wallahu sariicu xisaab iyo maalu aladiina kafaruu birabbihim acmaaluhum karamaadin ishtadat bihi الriixu fii ywmi caasifin laa yaqdiruuna mima kasabuu calaa shay dalika huwa اdalaalu اlbaciid marka markuu sidan yidhi aslamta calaa maa salafa min khayrin riwaayadka qaar waxay leeyihin markaasu wuxuu yidhi fawallaahi laa adacu shay-an sanactuhu fi ljaahiliyati ilaa facaltu fi lislaami milahu shay aan jaahiliyadii kusoo samayn jiray islaamkiina ku wanaagsan maba ka tegaayo yidhi ma dhaafa baabu ajri اlkhaadimi idaa tasadaqa biamri saaxibihi gayra mufsidin baabu bayaani ajri اlkhaadimi khaadimka ajrigiisii caddayntiisii buu u baab yahay idaa tasadaqa haddii uu sadaqaysto biamri saaxibihi saaxibkiisa qofka uu u shaqeeya amarkiisa hadduu wax ku bixiyo amarka yani idinkiisa idinkaa ama curfiga noqon karaa ama idin wuxuu noqon karaa nas hayra mufsidin isagoo wax fasaadinaynin laakiin qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa jariiru can alacmash can abi waa'il can masruuqin can caaishata radi allahu canha qaalat qaala rasuulu lahi sal l slam idaa tasadaqat ilmar'atu haweeneyda hadday sadaqayso min طacaami zawjiha ninkeeda cuntadiisa hayra mufsidatin iyadoo aan fasaadinaynin kaana lahaa ajruhaa bay leedahay mid wax fasaadinaysa iyadoon ahayn kaana lahaa ajruhaa ajrigeeday leedahay walizawjihaa ninkeedana bimaa kasaba ajrigiisa walizawjihaana ajruhu buu leeyahay muxuu ku leeyahy bimaa kasaba bisababi kasbihi shaqaynta uu soo shaqeeyey walilkhaazinina midlu dalika ayaa u sugnaaday qaala xadaanaa maxamed bnu اlcalaa wahuwa abu qurayd qaala xadaanaa abu usaama can burayd bni cabdillaahi can abi burdata can abi muusa can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama qaal alkhaazinu اlmuslimu اlamiinu khaasinka muslimka furhayaha shaqaalaha muslimka ee aaminka ah alladii yunfidu alladii yunfidu kaasoo fulina alkhaasin oo tilmaan uu leeyahay almuslimu muslim ah alamiinu ee amiinka ah tuuggaa meesha baxaya tuuggiisa waxunbuu fasaadinaya xoolaha halkan ka bixi ama waa xadaya meel kaloo ku iibsanaya ama yacnii wasfigan ama sifadan amiinnimada sida lagu helaa iska yarbaada nin walba meel wax yar un maahana qofkii meel loo dhiibaba wuxuu meel u aadaaba inuu xado waktiga ay marka taas naga go-eysa allahu aclam ilaahay uma kii yaraayaa ku weynaaday kii weynaayna waa ku ciraystay ciroolihii waxbuu xadaa kii yaraayna waa kusoo koraa inuu xadaay xadidaas haddana hadday dembi u arkaa waa roonaa lahayd oo shucuur oo ku jira yacnii war waxaan waa qalad aad samaynaysa waa fiicnaan lahayd shucuurkiina maleh xataa waa dhintay markaasu wuxuu ku leanay meeshaan maxaan ka qaataa lacag maa laysiiya mushaar intaas nin la siiyo toban caruura leh ama laba xaasle muxuu ku goy karaa ma isaga tegtid kuma qasbanid waa isaga tegi kartaa meel kale haddii ilaahay ay wax uga raadsato waa heli kartaa laakiin marmarsiya ma noqonayso taasoo kale xoolo caama ama xoolo shirkad leedahay inaad saas ku cunta marmarsiya ma noqonayso alladii yunfidu kaasoo fulinayo warubamaa qaala inuu yidhi baa la arkaa yucdii siinayo maa umira bihi wixii la amray kaamilan isagoo dhammaystiran ninkii baa soo amrayo hebel intaas sii maaha inuu ka dhiba isaga ku dhibo xoolaha ninkii iska lahaa hadduu ku soo amro uu ku yidhaa ninkaas intaasoo kunoo dollar sii sii amarkaas bixi fuli laakiin haddaad isagii dhibtood berri soo noqo berri dambe soo noqo halkan ka dhacdo ilaa qofkii marka dambe soo u dhibtoonayo oo isagu asaa isgaran doonaa laleeyahay markaasuu wuxuu leeyahay ken intaasoo lacagaa qaadaysa aniga aaway wuli mararka qaar yacni isdilaaxaad qaldan oo dembi ah mararka qaar dembi noqon karaa lagu hadlaa ducadeeda aaway wuu leeyahay duco miyatan qofkan adiga shaqaalaa tahay shaqadaana mas-uul uga tahay yacni intaas bixi bixi mushaaraa qaadataa adiga ninkaan inaad wax kasii qaado laaluush ka qaado laaluush duco ma noqonayo kun jeer haddii laga dhigo duco iyo barako iyo haddii lagu magacaabo ma noqonayo waxyaaba marka waxaa la yaab le xataa ummadee gaalada laga yaaba inay ka werwareegaan oo is yidhaahdaan waxaan wax xun waayo oo waxay isleeyihiin iyaguo aakhira ay kama fakarayaane shaqadaadaa ku weynaysaa musuqmaasuqaan haddii lagugu arko shaqo weytaan aa ku soo baxaysaa marka shaqadaada ha isaga ciyaarin isleeyahay isaga inagina laga rabay inaan ilaahay ka cabsano alwuquuf bayna yaday illaahi ma leh qofkii wax la siinayo waa lagu dhibaa yucdi maa umira bihi wixii la faray dhiibayo kaamilan isagoo dhammaystiran muwafiran la oofiyey yacni oofsan dayiban iyaday ku wanaagsan tahay bihi isaga nafsuhu nafsadiisu ay ku wanaag badan tahay dayiban bihi nafsuhu nafsuhudan dayibanaa ku camal falaysa ayibanna waa sifa mushabaha ayiban nafsuhu yani taiibu nafsuhu ay ka dhiganta taiibu bihi nafsuhu fayadfacuhu siinayo ila aladii umira lahu kan loo amray bihi isaga loo amray siinaayo axad lmutasadiqiina ama axad lmutasadiqayni yani labada wax sadaqaysanayso ama kuwa wax sadaqaysanaya mid ka midaba waayo hadduu shaqadii say ahayd u fuliya waaba nin wax sadaqaystay xag allo wax ka hela ayb marka meeshaan wuxuu yidhi qaala bnu lcarabi ikhtalafa salafu fiima idaa tasadaqat ilmaratu min beyti zawjiha salafku waxay isku khilaafeen buu yidhi naagtu haddii ay guriga ninkeeda ay wax ka bixiso guriga ninkeeda naagta wax ka sadaqayn kartaa fa minhu man ajaazahu culimmadii salafka waxaa ka mida qolo ogolaatay laakin fii shayin yasiir waxa yar bay dhahay alladii laa yu'bahu lahu walaa yadharu bihi nuqsaanu waxa yarkaa oo qofka ninkaa guriga iskale aanu u aabayeelaynin ama nuqsaan iyo naqsi uunan ka muuqanaynin waa bixin kartaa qof miskiin u yimid lacag ku shilin siiso iyo miskiin baa u yimid qof baahan oo kale u yimid cuntada gurigooda xoogaayar ugu gurta iyo waminhum man xamalahu calaa maa idaa adina الزawju walow biطariiqi اlijmaal qaarna waxay yidhaahdeen waa bixin kartaa laako inuu ninka u idmo walow biariiqi ijmaal si kora xataa duduuba gurigan wax miskiin waa iska sii kartaa hadduu yidhaahdo kale haa wahuwa ikhtiyaaru lbukhaariyi waa sidau bukhaari doortayna waa idin caama inuu jiray idinka caamka halkaan bukhaari ma aragta wuxuu leeyahay idaa tasadaqa biamri saaxibihi amar caama inuu jira amarkaa caamkaa marka wuxuu noqon karaa idin nuطi ah ama idin curfi ah iska noqon karaa walidaalika qayada tarjamata biاlamri bihi ويxتmل أن يkuna ذلka مaحmuuلا عlى الcاadaةi crfiga in lagu xambaaro caadada وأma التaqyiid بغayri الإfsaadi famutafq عalayh layskuma khilaafsana in lagu qaydo naagtu markay wax bixinayso waa inaynan ku dheelin mal وminهm man qaala almuraadu بنafqaة الmarأaةi والcabdi والkhaasini waxaa loo jeeda النafqaةu عalى ciyaali saaxiب الmaali fي masaalixih qaar waxay yidhahdeen waxaan waa bixin karaan la leeyahay waa ninka xoolaha iskale ilmihiisa waxay ku siinayaan walaysa dalika bian yafta'ituu calaa rabbi اlbeyti bilinfaaqi cala اlfuqaraa'i bigayri idnin inay xukunka ka maroorsadaan ninkii guriga iska lahaa maahano haddii dad kale wax la siinaya waa in isaga lagala tashto maaha in la boobo talada waminhum man faraqa bayna almar'ati waalqaadim naagtay ninka kuwa kala saaro faqaala almar'atu lahaa xaqun fii maali zawj ayay ku leedahay wanadaru fii beytiha فjاaز لha an تتصدق بkخhلاaف الkhاadم falaysa lahu تaصرف في مatاaci mwlaaه fayشhtarط الإdن فيihi huوa متacaqب بأن المرأة إda اstوفت xaqhا faتصدقت minه faqad تahaصaصت bه وin تصدقت min غayri xaqha hadday ka bixisana rajacat المasألة kama kaanت sidii ubay joogtaa